يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تفسير سورة إبراهيم أيام كسور لحجرني وحن سوقارني قوله تعالى إلهي أويري يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله إلهي واسقا الذين كوي آمنوا رميي بالقول الثابت وكسقا بالقول قولك أي كسقا الثابت سقنا fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda iyo wa fi laakhirati iyo aakhire dhexdeedaba qowlkii sugnaay oo laa ilaaha illa allahu ahaa towxiidka ahaay ayuu ku sugaa ilaahay fayudilu allaahu alla waa baadiyeynayaa markaas addaalimiina daalimiinta wayafcalu allaahu ilaahay waa samaynayaa maa yashaau waxa uu doonayo aayaddan marka culammada waxay uga hadlaan cadaabulqabriga qabriga cadaabkiisa xaq inuu yahay asbaabaha qabriga cadaabkiisa waxyaabaha keeno iyo waxyaabaha qabriga cadaabkiisa qofka ka koriyo waxyaabaha qofka cadaab qabriga cadaabkiisa ka koriyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa s aayaddan culimmadu ay uga hadlaan marka aayaddan aayad aada u weyn waayo su-aasha qabrigaa looga hadlaa cadaabulqabrigaa looga hadlaa asbaabaha keenaa looga hadlaa waxyaabaha looga magangeli karaa looga hadlaa marka caawa iyadan ku gaabsan doonnaa insha allahu tacaala waxaana ka sheekaynaynaa cadaabulqabriga asbaabta keento sida looga koro oo looga badbaado iyo wixii la xiriiro dhimashada ayaan insha allahu tacaala dersiga aan uga hadli doonnaa aayadda tafsiirkeedan marka ku hormarinaynaa oo ay culummadu ku fasireen ama ay yidhaahdeen ibnu jariiri dabari aayaddan markuu fasirayay waxa uu keenay aayadda inay dhowr qowl ku jirto yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu ilaahay waa sugaa kuwa mu'miniinta ah bilqowli haabiti buu ku sugaa filxayaati dunyaa nolosha dhow maxaa laga wadaa nolosha dhow waxaa laga wadaabuu tafsiirba wuxuu keenay ibnu jariiri dabari in loo jeeda bimacnaa qabriga su-aasha qabriga ayaan ku sugnaa in macnaheedu ay tahay oo albaraa ibnu caazib saxaabiga la yidhaahdo ka wariyey inuu yidhi altathbiitu fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada isa sugidda ilaahay subxaanahu watacaala uu sugaayo mu'miniinta idaa ataahu lmalakaani waa hadday labada malag u yimaadaan waayo fi lqabri qabriga dhexdiisa ay ugu yimaadaan faqaalaa lahu ay ku dhahaan man rabbuka rabbigaa yaa waaye faqaala wuxuu odhanaa rabbiy allah faqaala lahu malagii wuxuu ku odhanaa maa diinuka diinkaaga waa maxay qaala diini lislaam faqaalaa lahu waxay ku dhahayaan man nebiyuka nebigaaga yaa waayo qaala nebiyi muxamedun sala allahu calayh ali wasalam nebigay waa muxamed fadalika atahbiitu fi lxayaati dunyaa sugidda ilaahay oo mu'miniinta sugaayo fi lxayaati dunyaa taasaa loo jeedaa baraa ibnu caazib saasuu ku fasiray riwaayo kalena aayaddu intuu akhriyey ayuu wuxuu yidhi markuu aayadda akhriyey kabacdi haadihi cadaabu lqabri middaan aayaddan cadaabuulqabrigay ka hadlaysaa buu yidhi qaar kale oo a'immatu tafsiir ka mida waxay dhaheen yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu ilaahay kuu rumeeyey wou sugayaa biliimaani buu ku sugayaa iimaanka filxayaati dunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda waana qowlka saabitka ah qowlka sugan ee adduunyada dhexdeeda ilaahay oo mu'miniinta ku sugaayo waa iimaanka waay adduunka markay joogaan inuu ilaahay iimaanka waafajiyo wa fil aakhirati aayadda ay tirina aakhirada tan dambana almas'alatu fi lqabri su-aasha qabrigaa lagu fasira marka adiga fi lxayaati dunyaa su-aasha qabriga ku fasir ama wa fil aakhiratida dambe ku fasir waa laba tafsiiroo marka jirto ibnu jariir tafsiirkan marka daawuus iyo qataade ayaa laga wariyey ibnu jariiri dabarina tafsiirka dambeu rajaxay oo in la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uu sugayaa nolosha adduunyada dhexdeeda oo qowl saabit aho sugan buu ku sugaa bimacnaa adduunkii iimaankiibau ku sugayaa waa qalbigooda wa fil aakhiratina qabriga aakhiro ugu horeeya aakhiro markay yacni meesha ugu horreysa waa qabrigee wa fil aakhirati wa fil qabri baa loo jeedaa qabriga dhexdiisana waa uu ku sugayaa ilaahi subxaana wa tacaala mu'miniinta kelmaddan xaqa ah ayb labadaa tafsiir baa aayadda ku jirto marka labadaas tafsiir marka aayadda qeybteeda hore ibnu jariir labadaasuu keenay wayudilu allaahu alaalimiina ilaahay daalimiinta waa dhuminayaana fa inahu yacnii wuxuu u jeedaa ana allaha laa yuwaafiqu lmunaafiqa nacam laa yuwafiqu almunaafiqa waalkaafira fi lxayaati addunya ilaahay munaafiq ma aka gaalka iyo munaafiqa nolosha adduunyada dhexdeeda ma waafajiyo tawfiiqda wa fi laakhiratina cinda almas'alati qabriga markay tagaanoo ay galaanoo su-aasha la weydiiyana ilaahay subxaanahu watacaala su-aasha waa seejina waa dhinac marinaya su-aasha allah subxaanahu watacaala marka wayudilu allaahu aalimiina daalimiinta ilaahay waa dhumina waxaa loo jeedaa adduunkiina waa ku baadiyeyna qabrigana su-aasha waa seejina wayafcalu llaahu ilaahay waa samaynayaa maa yashaau wuxuu doonayo u sameeyaa bimacnaa waa maxay hanuunka iyo baadidaba ilaahay subxaana watacaala ayaa hanuunna ku awoodo baadina ku awoodo gacantiisay ku jiraan hanuunka iyo baadida labadaba nacam marka aayadda qadariyada muctasilada ay radinay ayagu aaminsan hanuunka inay keensan karaan baadidana ay qofka u keensan karo aayadda marka ilahi wuxuu leey wayafcalu allahu maa yashaa ilaaha waxuu doono samay karo ee adiga waxaad awood u leedahaa iska yaran inuu ilaahay ku waafajiyo subxaanahu watacaala ma ahani ayb tafsiirka aayadda inahaasay culummadu ay ka sheegeen aayadda tafsiirkeeda marka mawduucaan gelaynaa dabcan mawduucu marka wuxuu ku saabsan yahay qofka dhimashada ka bilow ilaa iyo qabriga wax uu la kulmaayo waxaan ogaanaynaa marka ugu horeyso sideedaba saddex daar ayaa jirto oo qofka bani aadamka uu soo marayaa daar waa mid hadda aan joogno daaru dunya ayaa la yidhaha adduunyada daar kalena waxaa la yidhaha alxayaatu albarzakhiya nolosha dhexe oo u dhexaysa midda aakhiro iyo midda adduunyada udhexaysa waa nolosha qabriga qofka uu ku noolaanayo qabriga nooc nolol ah buu qofku ku nool yahay marka taasna waxaa la yidhaahdaa alxayaatu albarzakhiya ama daaru lbarzakh albarzakh waxaa laga wadaa barzakh waxa dhedhe waxa dhexda ah oo laba shay kala dhex galo ayaa barzakh la yidhahda marka adduunkii iyo aakhiradii oon weli la gaarin ayay u dhexaysaa noloshaani nacam marka alxayaatu albarzakhiya ayaa la yidhaha nacam ayb ilaahayna subxaana wa tacaala waa ishaaray noloshaan iyadaa oo waxa uu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowti naf kastaa geeri bay dhadhamineen wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ajarkiinna qiyaamaha ayaa la idiin dhammaystiraa mar haddii dhammaystir la sheegay qayb ajarkii ka mida ayaa qofkii uu soo qaatay xaggeebuu ku soo qaatay qabriguu ku soo qaatay oo loogu soo nicmeeyey qayb acmaashiisii yacnii ajarkii ilaahay uu ka siiyey ka mid ah ayb marka nololuhu iyo nolosha saddexaad oo ah xayaatu alaakhira aakhiro nolosheeda ama daaru lqaraar daarta lagu nagaanayo on weligeed laga dhibanayno saddex daarood waa marka daartan adduunyada aan joogno ruuxdeenna iyo jirkeenna xiriir baa ka dhexeeya markaan seexannana ruuxda waa iska tegaysaa markaan soo toosna haddii ilaahay noogu talagala inaan noolaannana ruuxda waa noo soo laabanaysaa nolosha qabriga marka la galana ruuxdu marna waa imaanaya jirka marna waa ka tegaysaa ayb waa waa nolol kaloo gooni ah waay oo annaga aanan garo karin hadeertaan hay qofkiina ou nool yahay sababtoo malaa'ig baa la khidaabaysa oo waa lasoo fariisinaa su-aalaa la weydiina waa jawaabaa qofkaas waa nool yahay nooc nolol ah buu nool yahay qofkaa midda saddexaad oo midda aakhiro ah ruuxda iyo jirka marna ma kala tegayaan markaas iyada kii naar galana walciyaadu billahi mana dhimanayo mana noolaanayo ruuxdiisa ma faaruqayso ninkii janno galana weligiisa ruuxda kama tegaysa isaga saddexdaas nololood ayaa jirto oo nololaha loo qaybiya dadka nolosha ay soo marayaan haddaba haddii ay sidaa tahay qofka markuu adduunyada ku nool yahay ee uu sii dhimanayo ama qofka caadigaa waxa shayga ugu horeeya waxaana laga reebay inaan geeri ama dhimasho aan tamanino oon rajayno hay dhib qofka ku yimid dartiis oo bukhaari iyo muslim waxay warinayeen min xadiidi anas nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yatamanayanna axadukum almowta midkiin dhimasho iyousan rajaynin oo tamaninin lidurin nasala bihi dhib ku soo degay dartiis dhibaato adigu kugu timid darteed ilaah idil ha dhihin fa in kaana laabudda mutamaniyan hadday qasab tahay ayba yacnii daruuri u noqoto inuu dhimasho tamaniyo falyaqul ha dhaho allaahumma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahu i noolay intay nolosha ii wanaagsan tahay oy khayr ii tahay watawafanii i oofso maa kaanat alwafaatu khayran lii intay dhimashadu khayr ii tahay sidaa ha yidhaahdeen ayb nahyigan marka waxaa la reebay qofku markuu dhimashada ku soo dhowaado inuu ilaahay iska keydi inuu yidhaahdo lama rabo nacam xanuun iyo waxa ku yimid daraaddiis xikmada loo reebayna nebigaa sheego waxay tahay qofku hadduu dhinto acmaashi waa ka go-eysaa qofkii haddii uu dhinto wix camal dambe uu siyaadsan karaa ma laha marka nolosha adiga khayr baa kugu jira haddaad mu'min tahay salaaddii aada badsato soonkii aada badsato khayr zaa'ida unbaa kuu kordhaya laakiin haddaad dhimato ma kororsa kartid khayrkaas isagaa nacam haddaad xumaydna waxaa laga yaabaa in ilaahay baalhanuun oo ku kaa haddaad xumaydna ood xun tahayna lacalla waxaa laga yaabaa inaad intaad iscanaanato ilaahay u toobad keentid saa darteedu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam imaa muxsinan falacallahu an yazdaada khayran qofku labay mid tahay inuu fiican yahay hadduu fiican yahay maxaa loogu diidaa inuu dhimashada tamaniyo inuu khayr siyaadsadaa laga yaabaa wa imaa musii'an ama inuu xun yahay falacallahu an yastactiba waxaa laga yaabaa inuu isdagaalo naftiisa eedeeyo oo ilaahay ka cabsado markaas marka mar walba noloshii adiga marka dhimasho ha iskula degdegin ha iskula soo degdegin dhimasho marka maxaa la yidhaha iyada dhimashada waxaa la yidhaahdaa mufaaraqa mufaaraqatu ruuxi albadana ruuxdii oo jirhka faaruqdo yacni faaruqitaan wax tacalluq aysan yeelanaynin waa adduunka dhexdiisa aanay ku yeelanaynin taasaa dhimasho la yidhaha qofkii sow u nool yahay ruuxdii baa laga qaadaa waa dhintay dhisba ruuxda iyo jirkan baa la kala qaadaa dhimashada taasoo jirkii wuxuu iska noqonaa marka hilib meel iska yaallo kale waa uraa isagana waa cuslaana waa qaboobaya xaraarad iyo waxba kumama jiraan ruuxdan aan hadda la arki karinaa u yeelaysa xaraaradda iyo waxaan socsocodka iyo aa ujeedin marka adiga aada hurdayso ruuxda iyadaba waa lagaa qaadana laakiin adiga iyo ruuxdaada weli calaaqa idinka dhexayso markaas saas darteed qofka waa riyoona riyadii ruuxdii baa marka meelihii ay meelhay wareegeysaa ruuxdii meelihii ay wareegeysay buu marka riyadii asaga ku arkaa asoo sariirta saaran marka nooc xiriiraa weli jiro laakiin marka adiga aada dhimanayso xiriirkii adduunyada waa dhammaanaa biswa ruuxdaada waa la qaatay meel kaley kugu soo laabanay oo god dhexdiisa qabri dhexdiisa mawdku marka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaamay geerida musiibou ku tilmaamay wax weyn waa geerida oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi faasaabatkum musiibatu lmowti ahy haddaad idinkoo safara socotaan ay idin asiibto mowdka musiibadiisa marka mowdka musiibaa lagu tilmaamay waxaa habboon marka qofka inuu dhimashada iska sii xasuusto intuu adduunyada hadda ku nool yahay ee uu caafimaadka qabou ordaayo geerida inuu xasuusnaado ee uusan hilmaamin maxaa yeeley inta aad geerida ilowdo ayaa qalbigaaga qalaylkiisuna uu ahaanayaa sunanu tirmidi waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi aktiruu min dikri haadihi alladaat macaanyaalka midka jebinaayo xusuustiisa badiya waa mowdka yacni almowt mowdka u jeedaa mowt waxa macmacaano dhan oo jebinaa meesha ku baabi'inaa ilmo iyo aabbahood ayuu kala wadaa ahay laba qofoo isdhasho kala wadaa laba qofoo isqabto kala wadaa dad walaalo oo kala wadaa axbaab dad saaxiibo isjecel oo kala wadaa marka taa in la xasuusto waay marka nacam ayb qofka mowdka xusuusan nebigu wuxuu ku tilmaamay dadka ninka ugu caqliga badan inuu yahay oo xadiid ibnu maajah uu wariyey min xadiidi ibni cumar ayaa ibni cumar wuxuu yidhi kuntu jaalisan maca rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaa la fadhiyey maciisa fa jaa'a rajulun nin baa yimid min alansaari ansaarta ka mid a fasallama cala anabiyi sala allahu calayh ali wasalama nebiguu salaamay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ayu lmu'miniina afdal mu'miniinta yaa ugu fiican qaala axsanuhum khuluqan kan ugu dabeecad wanaagsan baa ugu fiican qaala faayu lmu'miniina akyas mu'miniinta yaa ugu caqli badan oo ugu dhug badan qaala aktaruhum lilmowti dikran kan geerida ugu xasuusnaansho badan wa axsanuhum limaa bacdahu isticdaadan uguna wanaag badan oo ugu daran xagga diyaargarowga oo dhimashada u diyaargarooga kaasaa dadka ugu caqli badan buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ulaa'ika alakyaas kuwaas weeyaan kuwa dadka caqliga leh ah qofka marka insaanka laba xaaladood kama baxsano imaa inuu nolol macaan ou ku jiro iyo imaa nolol ciriiri ah inuu ku jiro labadaas kama baxsana haddii nolol ciriiriya uu ku jiro oo dhimashada ou xasuusto ciriirigaas waa la sahlanaanayeen yacnii geerida in la xasuustaa faa'iidada ay leedahay adduunyada u leedahay maxaa ka mid a labay mid tahay in noloshaada fiican tahay inay noloshaada cariiri tahay hadday cariiri tahay oo aada dhimashada soo xasuusato cariirigaasba waa kuu fududaanaya macna mar haddii dhib kastoo ku haystaba laga dhimanayo dee dhibkan daa'imba haddausan ahayn waa u sabraysaa marka haddii adiga aada wanaagsanaydna oo khayr iyo wanaag marka nolol fiican aada ku dhex jirtana oo adduunyada ah waxaad garanaysaa in la oo aada soo xasuusatay dhimashada maku kibraysid marka nicmada ilaahi subxaana wa tacaala haddaad maal leedahay haddaad madax tahay geeri haddaad xasuusato noloshaada waad toosaysaayo war nicmadan kuma jiri doontid waa lagaa wadi doonaa maalin maalmaha ka mida oo god cariiri badan baa lagu geli doonaa marahal go-a laguayaa lagu duuduubi doonaa godkaasaa marka lagu gelina dadka o dhan waa kaasoo dhaqaaqaya madaxtinimadaada iyo maalkaaga waa u dhammaanaysaa sidaa ayaad marka isin leedahay taa marka adiga danay kuu tahay marka nin dhib ku jiro iyo nin dheef ku jiraba geerida xusuusashadeeda dan ayaa ugu jirta waxyaabaha marka shaarica nebiga calayhi salaatu alla iyo rasuulka sala allahu calayh ali wasalam ay aada dadka ugu booriyeen waxaa ka mid a oo qalbiga qalaylkiisa la isaga ilaaliyo ziyaarat alqubuur dadka dhintay qubuurta ay ku jiraan in la booqdo in la booqdo qubuurihii inaad booqato oo aada marka u booqato si aada dhimashada iyo aakhirada uga xasuusato oo muslim imaamu muslim wuxuu wariyey min xadiidi buraydata bni lxusayn nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur qubuurta ziyaarashadeeda waa idinka reebay markii hore fazuuruuhaa booqda ha deertaan fa inahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xusuusinaysaa marka qabrigii qubuurtii magaalada ku taallay ama adoo iska socdo qubuur aada aragtay ku leexo saddex waxyaaboodba faa'iiday u tahay adigii danay kuutoo aakhiraad xusuusanay laasyamaa qofka aada booqanaysaa qubuurta aada booqanaysa haddii dad aad taqaanay meesha ay ku jiraan ay ku duugan yihiin nacam kuma sii jirto midda labaad waxay tahay meydkiina waa u ducaynaysaa meeshaas ku jiro ilaahayna nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ku dayatay saddexdaas faa'iidaa ku jirto nacam h marka laakiinse in ziyaaratulqubuurta in loo safro oo nadir loo galo nebigu waa reeba calayhi salaatu wasalaam marka in labadaas la kala reebo ziyaarada qubuurta lama diidana laakiin waxaa la diidan yahay qabri mucayan inaad intaad caleen aada marka saarato mare ku xirato oo tiraahid aniga ziyaaradan ziyaaradeeda kale meeshaas inaan aadaa jirto oo aada u safartay laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaasati masaajid nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi asxaabtuna waxay u fahmeen meel barako lagu gaar yeelay ma jirto oon saddexdaas masaajid aan ahayn masjidka nebiga masjidulxaraamka iyo masjidulaqsa inta ka soo hartay oo amaakin iyo meelo ah cibaadada adiga kuma khasisi kartid taa marka in la fahmo wa ganacsi iyo waxbarasho iyo waa u bixi karta adiga hadaad rabto ilaa ninka ganacsanayo ama waxbaranaayo meel uu barakaysanaayo ma jirte ujeeddo kale u socdaa tijaaradiisa hadduu ama xamar ka helo ama kismaayo uu ka helo meeshuu ka helo isagu aadaya meel caleen ugu dhacday ma jirto hay marka waa kala duwan yihin in laisku dhex qasaana ma aha alimaamu alqurdubi kitaabkiisa atadkira kitaabkiisa la yidhaha atadkira fii axwaali almowta dadka dhintay iyo marka iyo aakhirada xusuusashadeeda iyo kitaabka uu uga warramo wuxuu ku sheegay culummadu waxay dhaheen uu yidhi laysa lilquluubi anfacu min ziyaarati alqubuuri quluubta wax uga nafci badan inay qubuura waxaan ujeedaa quluubta wax uga nafci badan inay qubuurta booqato ma jirto hay marka qabriga ujeeddada loo booqana maxay tahay fa inahaa tudakirukum alaakhira ee in lasoo tuugo looma socdo ogow nebiguba ma dhihin taas nacam dadkeennana badankooda qubuurta waxay u aadaan aakhiro uma aadaan inay ku xasuustaane bal dad salaadda aan dukanayna aado qubuurta nacam aakhiro xusuusashadeed warkeed iyada iska dhaaf marka naaga ayaa maxram la-aan iska baxaayo maxaa loo aadaa in nadar laga soo xirto iyo qabrigaasaan aada shardigan kasoo xiranayo kuleeya taas maa waxaan ka hadlayna nacam culammada marka waxay leein ziyaarat alqubuur wax qalbiga uga nafci badan ma jiro wa khaasatan in kaanat qaasiyatan khaasatan qalbigu hadduu qallalo maba kusii jirtaba nacam hay fa calaa asxaabiha an yucaalijuuha biarbacati umuur dadka quluubtooda hadday qallalaan afar arrimood inay ku daaweeyaan waayo axaduhaa midda koowaad aliqlaacu camaa hiya calayhi waxa ay ku sugan taho macsi ah horta inay ka foqdo say uga foqaysaana bixuduuri majaalisi alcilmi waalwacdi waa inay xaadirto majaalista wax lagu wacdinaayo oo diinta lagu baranaayo waa in horta qalbiga aadaa ninkii aan meel wacdi tegin oon diin iyo dhegaysanin qalbigiisa waa qallalaataa iyada midda koowaad taas waa waa inaad horta taas ku daaweysid tan labaad dikru lmowti dhimashada inaad xasuusisid waay midda saddexaad mushaahadatu lmuxtadiri muxtadiriin dadka dhimanaayo inaad soo booqato dadka jirada adag ay hayso oo xaalatu sakaraadka ku jira inaad booqato ood u timaado qalbigaaga waa jilcayaa markaas xasanulbasri ayaa waxaa laga wariyey wuxuu usoo galay nin mariidoo jiran buu u yimid oo midabkiisu isbedelay yacnii oo yacni aada u jiran sakaraatulmowdka uu haayo xasan marka kurbo iyo shiddaa qabatay gurigiisa marka usoo laabtay asagoo si si kale ah ayaa ehelkiisu ay arkeen markaasay waxay ku dhaheen cuntadan cun cuntay usoo dhigeen markaasuu yidhi yaa ahlaah war ehelkaygow calaykum biacaamikum wa sharaabikum cuntadiinna idinka iska cuna iyo cabitaankiinaba fa wallaahi laqad ra'aytu masracan waxaan arkay oo yidhi goob laysku legday ayaan arkay laa azaalu acmalu lahu xataa alqaahu goobtaasoo aanan ka zuulaynin inaan u camal fasho ilaa aan aniga meeshaas soo gaaro nacam meeshaas masracaas laysku legdaayo dhulka laysku dhigaayo nin walbaa maalinay u taallaa waa soo maraysaa marka hadday nin walba soo marayso aniga ilaa aan ka gaarayo waa dadaalayo ilaahay baan u camal falayo nacam idinka iska cunu yidhi cuntadiina nacam faa'iidadaas marka maxaa keenay dadka jiranoo lasoo booqdo way nacam marka dadka jiran ee sakaraadayo in loo loo yimaado la kor istaago la booqdo fawaa'id badan baa dadka uga jirta nacam gaaladuna inta aan soo sheegna waa iska qariyaan qubuurta ma rabaan inay booqdaan bal waxay sameeyaan qubuurta ubaxyo iyo mutaneello iyo qabri qubuurta waa aaday u qurxiyaan nalal iyay ku xiraan meel marka nal lagu xiray oo saas loo qurxiyey mayaa qof kuwaana qaadanaa marka qabriga marka waxaa loogu baytulbilaa baa la yidhaha qabriga waa baaba gurigiis waay marka waxaa la rabaa qabrigu inuu ciid iska ahaado oo adiga markaad kor timaado war ninkii adiga ku dhalay ama saaxiibka meeshaan mau ku jiraa inaad tiraahdo nacam laakiin haddii la naashnaasho aada loo qurxiyo sharciguna ma ogolo waxay u diidan waxyaabahaasaa ka mida araabicu midda afaraad intaas hadday ku anfici waayaan ziyaaratulqubuur ku dadaal nacam lacalla inay ku anfacdaan laga yaabaayo nacam laakiin dadka hadda qalbigoodaa qalala qubuurtii waxaad waxaad arkaysa dadkii dhintoo la duugaa oo la duugaayo dadka qaarkood inay siyaasad ka sheekaysanayaan qaarkood meesha inay sigaar ku cabaayaan qaarkood inay waxan uga sheekaysanayan meesha walciyaadu bilaahi waxaasoo dhan waxaad arkaysa waxaa haboon marka qofka qofna inuusan dhimanin ilaa isagoo ilaahay malada u wanaajinayo qofku markuu dhimanayo waa inuu ilaahay malada u wanaajiyaa imaamu muslim wuxuu wariyey min xadiidi jaabir nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yamuutanna axadukum ilaa huwa yuxsinu danna birabbihi midkiin yousan dhimanin ilaa isagoo rabbigiis malada u wanaajinayo maahan yacnii adoo ilaahay wax fiican ka malaysanaayo maahan si kale ha u dhimanin oo markaad dhimanayso inaad malada ilaahay badisaa ood wanaajiso ood ilaahay ka malaysata inuu ku naxariisanayo ibnu maajah wuxuu wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dakhala calaa shaabin nin nin dhallinyara ayuu usoo galay wahuwa fi lmowti isagoo dhimanayo faqaala wuxuu yidhi kayfa ajiduka xaalkaadu sideebuu yahay seen maxaan kaa helayaa yani kayfa ajiduka adoo sidee ah baan ku arkaa faqaala wuxuu yidhi arju llaha yaa rasuula allah ilaahay baan rajaynaa buu yidhi aniga wa akhaafu dunuubii dunuubtaydan waa ka baqayaa inaan ku halaagsano faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu yidhi laa yajtamicaani fii qalbi cabdin mu'minin addoon mu'mina qalbigiisa labadan kuma kulmaan fii mitli haada almowdini meeshaan isagoo ku jiro xaaladan taagan ilaa acdaahu allahu maa yarjuu ilaahay waa siinaya waxa uu rajaynayo wa aminahu mimaa yakhaaf wuxuu ka baqaayana ilahay waa ka korinaya oo waa ka nabadgelina waxaa haboon dadka nin dhimanaa dadkii qofkii u yimaado qof dhiman rabo qofkii u yimaado inay shahaadateynka u laqinaan oo ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah oo muslim wuxuu warinaya min xadiidi abi saciid nebiga sala allahu calayh ali wasalam inuu yidhi laqinuu mowtaakum laa ilaha ila allah dadkiina dhimanayo laa ilaha ila allahu u laqina oo laa ilaha illa allahu si ay u dhahaan oo warkooda warka ugu dambeeyo ay iyada u noqoto uguna dhintaan tan la rabo waa middaa iyada waxaa kaloo iyadana nafta marka sidee baa nafta loo qaadaa mu'minka see nafta looga qaadaa gaalkase see looga qaadaa xadiidka albaraa ibnu caazib ee saxiixa ah ee kulminayay dhimashada ilaa iyo qabriga waxa ka dhacaayo abu daawuud atayaalisi oo wariyey iyo cabdun bin xumayd labadooda musnad ay ku soo saareen caliy bnu macbadna oo ku soo saaray kitaabkiisa layidhaha aldaacatu waalmacsiya hanaad ibnu sariyina kitaabu zuhdi oo ku soo saaray axmed binu xambalna musnadkiisa oo ku wariyey qurdubina uu yidhi kitaabkiisa tadkirada huwa xadiidun saxiixun lahu dhuruqun kasiira ayb xadiidkaas markuu ka hadlayo oo weliba waxaa aad duruqdiisa u jamciyey yihi caliy bnu macbad waxaa ku jirtay ina alcabda almu'mina addoonka mu'minka ah idaa kaana fii iqbaalin min alaakhira aakhira markuu usii jeedo wainqidaacin min addunya adduunkana uu ka go-aayo jaa'ahu malakun malag baa u imaanayo fajalasa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu fadhiisana fayaquulu wuxuu odhanayaa marka ukhrujii ayatuha annafsu ayiba nafyahay wanaagsani soo bax ilaa makfiratin u soo bax dembi dhaaf min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaadiy wa ridwaanin iyo raalli ahaansho sidoo kale malaga gaalka marka nafta oo laga qaadayana waa ag fadhiisanayaa sidoo kale markaasu wuxuu ku odhanayaa ukhrujii ayatuha annafsu alkhabiisa nafyahay xumi soo bax abshirii ku bishaarayso bisakhatin min allaahi alla caradiisa ku bishaarayso iyo waqadabihi ilaahay caradiisa qofka meydkaa markuu dhinto dadka meesha joogo waxaa laga rabaa inaysan meeshaas ku qaylinin oo aysan waawaray iyo ooyin qaylo ay ku jirto iyo buuq iyo habaar iyo waxaas inaysan gelin bal inay khayr ku hadlaan nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo jideeyey sida imaamu muslim oo werinaya min xadiidi ummi salama idaa xadartum almariida aw almeyita nin jiran ama nin dhimana haddaad u timaadaan faquuluu khayran khayr dhaha fa ina almalaa'ikata yu'amminuuna calaa maa taquuluun malaa'igtu waxay aaminsanayaan waxaad idinka dhahaysaan qaalat marka umu salama waxay tidhi falamaa maata abuu salama abuu salama markuu dhinto oo ninkeeda ahaa ataytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina abaa salamata qad maat abuu salama waa dhintay faqaala waxau yidhi nebiga quulii waxaa tidhaa allaahuma kfir lii walahu ilahu aniga ii dhaaf asna u dembi dhaaf wacqubnii min caqibii min cuqbaa xasana cirib wanaagsanna aniga igu dambaysay nacam markaa waa tii nebiga uu guursaday sala allahu calayh ali wasalam umu salama ayb abuu salama markuu dhintay sidoo kale nebigu waa u duceeyey markuu meeshii yimid oo wuxuu yidhi allaahuma kfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiina waklufhu fii caqibihi fi lgaabiriin waqfir lana walahu yaa rabba alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiihi dadka dhintay marka ay dhinteen markay dhintaan marka loo yimaado in loo duceeyo malaa'igta ducadaasay aamiin iyadana dhahaysaa haddii laakiin habaar iyo buuq kale la galo malaa'igta untaasa iyadoon aamiinsanin wixii adba la dhaho yacnii hadyiga diinta islaamka yacnii dhimashada iyo duugista qaabka meyd loo duugo iyo sidii qubuur loo booqdo diinteenna si inta ay ka sheegtay wax ka sheega ma jiro iyada inaan ku gaabsanaa fiican umamka kale oo gaalada ah qaabka ay ula tacaamulaan dadka dhimanayo ama dadka markay dhintaan ama marka la duugo yacni jaahiliyo baxsi oo cad ahy marka lama rabo jaahiliyadaas oo kale hadyiga janaasada waa uga duwannaha ummadaha kale ayb acmaasha waxaa la rabaa iyadan in la ogaado ana alacmaala bilkhawaatiim acmaasha waa midda adiga kugu dambayso way adduunyada marka kugu dambaysood ka baxaysid camalkii aad ku dhimato ayaa ilaahay kugu soo saaraya subxaanahu wa tacaala ibnu mascuud xadiidka ibnu mascuud oo saxiixeynka waa tii uu ahaa ina axadakum la yacmalu bicamali ahli iljanna midkiin wuxuu samaynayaa camal ahlijanno xataa maa yakuunu beynahu wa beynaha ilaa diraac ilaa jannada iyo isaga hal dhudhun bis ay u dhexeeyaan fayasbiqu calayhi alkitaab kitaabkii ayaa ka dhaqaaya oo ka hormaraayo markaasaa fayacmalu bicamali ahli innaar camalu ahli naar buu samaynaa fayadkhuluhaa naarkii buu galama sidoo kale nin camalu ahli naar soo u samaynaayey ilaa la yidhaha naarta iyo asaga waxaaba u dhexeeyaba gudhun bis ayaa camal ahlu janno intuu sameeyo ayuu jannadiisaa ku gelaya marka taa maxay ku tusee acmaashu inay khawaatiimta ay tahay abuu saciidin alkhudrina xadiidkiisa sidaasuu ahaa asagoonancam tan kale qofku waxa u hadduu dhinto wanaag haddii uu ku dhinto janaasadiisii baaba waxay leedahay war halle i hormariyo wari dedejiye qabrigii wanaag iyo khayr ina ugu horreeya og tahay hadday xumaydna xageed ii wadaanay leedahay janaasadu waa hadlaysaa xadiidka abuu saciidin alkhudri ee bukhaari ku sugnaa wuxuu ahaa idaa wudicat iljanaasatu janaasada haddii la dejiyo waxtamalaha rijaalu ragga ay qaadaan calaa acnaaqihim yacnii garbahooda ay saaraan iyo luqumahooda fain kaanat saalixatan hadday fiicnayd qaalat qadimuunii qadimuunii waxay leedahay ihormariya ihormariya wain kaanat hayra saalixatin haddii aysan wanaagsanaynna qaalat waxay odhanaysaa yaa weylahaa hooggeeda ayna tadhabuuna bihaa xaggeed u wadaan saasay leedahay yasmacu sawtahaa kullu shayin ila alinsaan codkeeda wax walba waa maqlaayaan ilaa insaanka ma ahne walow samicahu insaanku hadduu maqli lahaa lasuciqa waa la miir dabooli lahay xadiidkaa marka bukhaari baa warinaya xadiid saxiixa wa nacam marka annaga waa inaan rumayno waa inay janaazada hadlayso nacam oo anagi annagaana loogu naxariistay waana la maqashii karin inagii baana ilaahay subxaana watacaala uu noogu naxariistay hadduu qofka dhinto ee la duugo meeshaas ayuu addoonku wuxuu ka galay gurigii ugu horreeyey oo guryaha aakhiro ah halkaas mar haddii godkaas lagu dhigo aakhiradaadii halkaasay ku bilaabatay awalu manzilin min manaazili alaakhira ayaadna aadday imaamu tirmidi wuxuu soo saaray iyo ibnu maajah min xadiidi haani mawla cusmaan wuxuu yidhi kaana cusmaanu cusmaan wuxuu ahaa idaa waqafa calaa qabrin qabri hadduu uu dul istaago bakaa waa ooy jira xataa yabulla lixyatahu ilaa uu garkiisa qooyo faqiila lahu waxaa lagu yidhi tadkuru aljannata waannaar jannada io naartaad ka sheekaynaysaa ama tudkaru aljannatu waannaar jannada io naartii baa la xusayaa walaa tabkii mana ooynaysid wa tabkii min haada kanna waa ka ooynaysaa qabriga qaala waxa uu yidhi cusmaan ina rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi ina alqabra qabrigu awalu manzilin min manaasili alaakhira waa mansilka guriga ugu horeeya oo manaasisha aakhira ah fain najaa minhu axadun qof haddii uu ka badbaadaayo uu ka badbaado famaa bacdahu aysaru waxa ka dambeeya qabriga waa ka fududaanayan marka meeshaasa imtixaankaaga uu ka bilaabana haddaad qabriga ku guulaysato oo lagugu nicmeeyo waxa ka dambeeya oo aakhira ah waa ku guulaysana iyadan macna waa kasii fududaanaysaa wain lam yanju minhu qabriga hadduu ku badbaadi waayo famaa bacdahu ashaddu minhu waxa ka dambeeya waa kasii adkaanaya haahay yacni aakhiro waay waxaa cinwaan u ah qabriga wixii qabriga aada kula kulantaa aakhirana aada noqonaysaa ad kula kulmaysaa ilaahay subxaana watacaala qabriga wanaag inuu nagula kulmaan weydiisanayna cusmaan wuxuu ahaa marka mid ku tusaale qaata beydkan fain tanju minha tanju min dii cadiimatin wailaa fainii laa ikhaaluka naajiya wuxuu dhihi jiray haddaad ka badbaaddo musiibadaas qabriga musiibo weynaa ka badbaaddo adayga nacam haddii aadan ka badbaadinna aniga u malayn maayo inaad badbaadi doonta nacam hay yacnii insaanka wax ka fiican male in la xusuusiyo inuu dhimanaayo qabri gelaayo wax ka fiican ma leha nacam dantana waxay kugu jirtaa adiga qofka ku cabsiiyo nacam ayb waxaa kaloo marka meeshaas marka waxaa ka bilaabanayo xaalkii qabriga ka bilaabanayo ayb qabriga marka de wuxuu leeyahay qabrigu ahwaal argagaxyo fara badan ayuu leeyahay koo argagaxa ugu horeeya waxaa ka mid a addaqdatu addiqdatu calaa saaxibihi addiqdatu calaa saaxibihi ciriiriga marka ugu horeysa qofkiisa lagu ciriirinayo wain kaana saalixan haba fiicnaada qofka qof aan qabriga marka ugu horeysa lagu ciriirinayn ma jiro markii lagugu ciriiriyey kadib haddaad fiicnayd waa socon kuu noqonaa tartiib tartiib haddaad xumaydna waa kasii dara diqdadaas ciriirigaas cid ka badbaadaysa ma laha xataa ha wanaagsanaado qofka imaamu axmed ibnu xambal iyo bayhaqi iyo daxaawi waxay wariyeen min xadiidi caaisha caaisha inay tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi inna lilqabri diqdatan inna lilqabri diqdatan qabrigu wuxuu leeyahay ciriiri low najaa minha axadun qof hadduu ka badbaadi lahay lanajaa minha sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaadaa ka badbaadi lahay saxaabigii jaliilka ahay sacd ibnu mucaad oo carshiga ilaahay oo u gilgishay ayaa ka badbaadi lahay haddii cid ka badbaadayso yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam nacam taa marka waxay tahay qof walbo ciriiriga qabriga waa sugaa marka nacam hadhow ka bacdeed camalkiisa iyo wanaag iyo wixii uu samaystay ayaa marka ayaa loogu waasixinaa xumaantii uu geystana waa waa lagu sii ziyaadinaa ciriiriga nacam taa marka waa musiibada koowaad weeyaan nacam ahwaasha qabriga waxaa ka mid a dadka adiga adduunyada kugu soo barooranayo oo kuu ooynayo adiga niyaaxa waxaa la yidhaha ooyinta codka ou la socdo waa warayba io ah dadka adiga kuu barooranaayo intay kuu barooranayeen adna qabriga waa lagugu cadaabaa nacam ayb oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid ibnu cumar uu warinayo ayaa waxa uu yidhi nebiga ina almeyita meyidka la yucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi calayhi ehelkiisa ooyinta ay u ooynayaan darteed baa lagu cadaabaa meydka meeshaan marka asxaabta waa isku khilaafeenoo caaisha waxay dhihi jirtay walaa taziru waasiratu wisra ukhraa naf dambaawda tu kale dembigeeda lama saaraayo marka waa diidi jirtay axaadiidtan laakiin ibnu cumar iyo nebigay ka maqleen ayagan saxaabigii oo dhahayo rasuulkan ka maqlay ibnu cumar iyo cumar ibnu alkhadaab iyo saasay leeyihiin bukhaari marka aayadda iyo xadiidka waa jamciyey wuxuu ku jamciyey hadday adiga sunnadaada iyo dariiqadaada ahaa jirtay inaad dadka dhintay u baroorato oo adigaba aada dariiqadaadu ay saas ahayd ood jeclayd oo in laguu soo ooyo o laguu baroorto adiga aada jeclaa jirtay xadiidkaana marka kugu dhagoobayo macnaha xadiidka saas waayo laakiin adiga haddaadan ku dhaqmi jirin dadkana aad ka waanisay oo aad tihi war haddaan dhinto aniga yaan la ii barooranin ninkii kuu baroorto marka walaa tasiru waasiratu wasira ukhraa adiga waajibkaaga waa guday saa darteed bukhaari wuxuu yidhi ina almeyita la yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi in kaanat min sunnatihi hadday dariiqadiisa ahayd waay markaas wuxuu ka dabageeyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara naftiinna iyo ehelkiinna naar ka badbaadiya say uga badbaadina ushaag ehelkaaga aniga ha iisoo barooranina dhaha nin walbaa zamankan kuma sii jirto asxaabtii rasuulka nin kastaa markuu sakaraadayo ama intuu noolyaho wuxuu dhihi jiray aniga haddaan dhinto waxaas yaan la ii samaynin kaas yaan la ii samaynin kan hala ii sameeyo sharcigoo waafaji jiri janaasadiisa waa marka intay nool yihiin waa annagu waxbaa iska ilowna baabkaas waxaa annaga noogu sii daran weliba asxaabta waagoodi cilmiga waadixu ahaa nacam asxaabta annaga waa naga cilmi badnaayn layskuma keen muqaaranay karo ayagoo dad cilmi leh saa ay u buuxaan haddii laga dardaarmi jiray maxaa u malaynaya zamankan marka oo jahliga ou batay marka nacam nin kasta waa inuu ka dardaarmo haddii aniga aan dhinto waa inuu yidhaahdo war dhaqideyda iyo diyaargaraynteeda dadka ahlu cilmiga ha sameeyaan intuu noolya saasa ka dardaarmo nacam dadka mubtadicada ah ama marka aan aqoonin sharciga oo meyd sida loo duugo sunnada loo waafajiya aan ka sayninna halayga fogeeyo inuu dhaho waay nacam dadka xumaanta uu ka ogyahay aniga hebel iyo hebel iyo hebel meydkayga ha laga fogeeyo ha dhaho nacam hebel iyo hebel iyo hebel oo dad akhyaarana ha tawaliyaan sidaa ha yihahd haddii kale waxaa weeyaan adaa isdayacay oo nin walbaa dardaaran ha qoro intuu hadda nool yahay amaa cadaabka qabriga lays cadaabayo iyo su-aashiisa yacni aayado badan baa ilaahi subxaana wa tacala uu ka sheegay aayaddan hadda aan tafsiiraynaa ka mida yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya wafi اlaakhirati wayudil allahu aalimiin wayafcal allahu maa yashaa aayaddaas waa ka mid bukhaarina waa usoo deliishaday waxaa ka mid a qowluhu tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya waywma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawn ashadda alcadaab naar ayaa loo bandhigaa subax iyo galab reer fircoon maalinka qiyaamaha la gaarana waxaa la odhanaa naarta geliya adkhiluu aala fircawn ashadda alcadaab marka fircoon fircoon iyo dadkiisa haddaa la cadaabaya qabrigii waa wax lagu cadaabaya aayaddan marka annaaru yucraduuna calayha culammadu waxay usoo deliishadeen cadaabulqabriga inuu jiro leanna ilaahay waa kala qaadeen ogta wuxuu yidhi subax iyo galab waa la cadaabaa hadda cadaabkii baa loo bandhigaa qiyaamaha markay tagaanna naarta galaa la leeyahay marka idan laba cadaab oo kala duwan wa ayb bukhaari aayaddanna waa u keensaday waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab ayb waxaa kaloo culimmadu u deliishadaan oo bukhaari uu usoo deliishaday walow taraa id idaalimuuna fii kamaraati almowti waalmalaa'ikatu baasiduu aydiihi aayaddaana waa u keensaday axaadiidta ku soo aroortay waxaa ka mid a bukhaari xadiid oo warinaya min xadiidi caaisha anna yahuudiyatan dakhalat calayha caaisho haween waayeenoo yahuudiyada usoo gashay ahy dakhalat calayha fadakarat cadaaba alqabri cadaabalqabriga ayay u sheegtay ayay sheegtay haweentii yahuudiyadda ahayd ilaa ayagu kitaab iyo waxbay akrisa jireen moogtahay markaasay waxay tihi cadaabalqabriga uga sheekaysa caaishaa looga sheekayna qaalat faqaalat lahaa waxay ku tihi yahuudiyaddii baa dhahayso acaadaki illaahu min cadaabi alqabri ilaahay ha kaa magan geliyo qabriga cadaabkiisa fasa'alat caaishatu rasuula allahi sala alla ly slam caaisha nebigay weydiisay oo cadaabuulqabriga ka warranay tiri yaa rasuula allah markaasuu nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi qaala nacam buu yidhi ha cadaabuulqabri cadaabuulqabriga waa jiraa yidhi waa dhab nacam qaalat caaishatu caaisha waxay tihi famaa ra'aytu rasuula allahi sal ly slam nebiga ma aanan arkin bacdu markaas ka bacdi sallaa salaatan salaad inuu dukaday ilaa tacawada min cadaabi alqabri cadaabialqabri uu ka magangeli jiray ilaahay nacam taakan intaas ka bacdi salaad walbo qabrigu ilaahay wuxuu ka magangeli jiray cadaabka qabriga marka waxaa laga qaadanaa xadiidkan qofku gaalba ha ahaadee wuxuu raba ha ahaado shay xaqa hadduu sheego inaan xaqa laga tegaynin oo xaqa la qaadanayo hadda caaisha cadaabuulqabriga naag yahuudiyada u sheegtay laakiin waa in la iska bayaansada oo la ogaadaa oo waxaan ma jiraan mase ma jiraan in la ogaado nebigay ka hubsatay rasuulku wuxuu yidhi waa xaq cadaabulqabriga waa jira waa run ma uusan dhihin yahuudaa sheegtay wax ka jira ma laha nacam yacni sharcigu wuxuu ku socdaa wixii xaqa cid alla ciddii doonta ha sheegto waa la qaadanaa xaqa isaga sharcigaana laga qaadanaa haddii yahuud laga lagama qaadanin shaydaanku markuu abu hureyre yidhi aayatulkursi haddaa akhrisid adiga waa mar dambe kuuma imaanayo anigay ma arkaysa nebiga marka u sheegay wuxuu yidhi kaas shaydaanu ahaa runuu kuu sheegay laakiin waa beenlow run ayuu kuu sheegay yidhi marka waa la sunneeya aayatulkursiga in la aqriyo marka la seexanayo ayb dadka qaar qof nacaybkiisay oga tegayaan diinka dhanba nacam hebel ba hadduu sheegay baatil waa wax walba calaamadda isagoo hebelay u saaran tahay ilaa alla ka cabsi male qofkaas marka nacam yahuud waxay hadda sheegtaa waxaa laleeyahay nebiga uu leey nacam cadaabu lqabri waa xaqa uu leeyahy nebiga alayh salaatu salaam ayb marka adiga ninaad nacabtahay hadduu xaqa sheego xaqa ha ka tegin adiga adoo ninkaas ku dhibaayo bal adiga dhib w ninkaas waxuuba raaxaysana adiga ku necab markaad xaqa khilaafto ila lagu cadaaba haddaa xaqa khilaaftee mogti nacam marka lafahaaga lee u naha waxaa kaloo bukhaari oo wariye xadiid asmaa xadiid asma asmaa bint abi bakr ay warinayso nabiga calayh salaatu salaam inuu yihi inakum tuftanuuna fii qubuurikum qubuurta waa laydinku cadaaba waa laydinku fitnaynaa fitnatan fitno ashadda min fitnati almasiixi dajaal aw qariiban minha fitno midda dajaal u dhow ama lamid ah hay muminka waxaa la odhanaa marka maa cilmuka bi hada rajul muminka waxaa la odhanaa marka maa cilmuka bi hada rajul ninkaan maxaad ka taqaanay nebi moxamed sala allahu alayh ali wasalam waa sheega munaafiqa ama murtaabkana ma sheegaayo markaasaa la cadaaba isagana xadiidkaas marka cadaabulqabrigii baa ku jiray bukhaari sidoo kale min xadiidi anas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina alcabda addoonka idaa wadica fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo watawallaa canhu asxaabuhu dadkii keenay meeshaasna ay ka tagaan oy ka jeestaan inahu la yasmacu wuu maqlayaa qarca nicaalihim kabtooda shanqarteedau maqlaa markay ka tegayaan ninka u dambeeya bal mowqifkaas feeri adiga in meeqo qofaad adiga duugtay markii la duugo oo meeshaas lagu yani labgeliyo nin kastaa kasoo tegay nacam hay mowqif aada u cabsi badan wey dadkii oo dhan adduunyada kasoo aadan waa kasoo tegaya keligiisoo meeshaas ku noqona nacam kabtooda shanqartooda isagoo sii maqlaayo malaa'igta waa joogaanba nacam hay ataahu malakaani baa u imaanayaan fayuqcidaanihi waa fariisinayaan fayaquulaani lahu waxay ku odhanayaan maa kunta taquulu fii hada arajul ruuxdiisa waa la soo celiya ujeedaa marka ninkan adiga maxaad ka dhihi jirtay muxamadin sala allahu calayh ali wasalam fa ama almu'minu mu'minka fayaquulu wuxuu odhanaya ashhadu annahu cabdullaahi warasuuluhu waxaan markhaati ka ahayn oo addoonkii alla yahay rasuulka allana uu yahay fayuqaalu lahu waxaa la odhanaya undur ilaa maqcadika min annaar war fiiri meesha aada naarta ka geli lahayd hay qad abdelaka allaahu tacaala maqcadan min aljanna ilaahay wuxuu kugu bedelay boos jannada ayuu kugu bedelay nacam ilaa nin walba adduunyadan boosna jannaduu ku leeyahay boosna naartuu ku leeyahay nacam nin kasta wa ninkii mu'min noqdo ilaahay subxana wa tacala khayr oo u waafajiyo booskii naarta uu kulaha gaalaa bedelaya nacam isagoo iska diida ilaahay booskii gaalka uu jannada ku lahayna mu'minkaa dhexlaaya nacam waa markuu ilaahay marka leeya yowma yajmacukum liyowmi aljamci daalika yowmu taqaabun nacam waa maalintii layskadinayo nin booskiisa la qaatay de wax ka daran ma leh nacam boosaskaa layska qaadanaa maalintaas nacam hay ayb adduunyada ujeedaa nin jago ou lahaa iyo boos ou lahaa iyo haddii laga dhaco laga qaato in alle intuu awoodi karo booskaas inuu soo ceshto waa ku dadaala nacam famaa baalaka marka booski aada janno ku lahayd haddii nin qaato kii adiga naar isaga ou naarta kulahan adiga aada qaadato ilahan ka magan galna amaa qofka munaafiqa yani nacam ayb saas ama almunaafiqu wa ama almunaafiqu waalkaafiru munaafiqa iyo gaalka fa yuqaalu lahu waxaa la odhanaa maa kunta taquulu fii hada arajul ninkaan maxaad ka dhihi jirtay fayaquulu wuxuu odhanaa laa adrii ma ogi kuntu aquulu maa yaquulu nnaas dadka waxay dhahaan anu iska dhihi jiray waa ninaan tawxiidkii baranin waay nacam ayb oo aan af usoo dhaafsaynin maxamedun rasuulullah aan ku dhaqmin nebi maxamed sunnadiisa la dagaalami jiri been ay ka ahayd fa yuqaalu waxaa la odhanaa marka laa darayta walaa talayta ilaahu aadan garanin oodan akrinin wa yudrabu waxaa lagu garaacaa bimaqaariqa min xadiidin burusyaal oo bir ah ayaa lagu garaacaa darbatan garaacis min udun min udunayhi dhegtiisa xaggeeda laga bilaabo fa yasiixu sayxatan qaylo ayuu qaylinayaa yasmacuhaa man yeliihi inta la xiriirto dhan ay maqlaayaan in la taqanay jinni iyo insi maahan xadiidkan marka wuxuu daliil yahay in qabriga laysku cadaabayo laysku ciqaabayo xadiidka abu hurayra abu daawuud oo warinayo wuxuu ahaa nacam xadiidkii abu hurayra isagana abu daawuud oo warinayo kan baraa ibnu caazib oo la mid yahay isagana ee dheer xadiid ilbaraa ibnu caazib sidoo kale isagana ee dheeraa isagana cadaabu qabrigaa ku cad oo isagana ku sugan qofka markau dhimanayo ka soo bilow ilaa su-aashiisa qabriga xadiid dheer wa ibnu kaiirna waa keenay u ku keenay tabkeeda wuxuu aan ujeedaa tafsiirka yuhabit allahu aladiina aamanuu waxaa kaloo ku cad iyana nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu fariisto atexyaadka dambe markuu fariisto wuxuu alla ka magangeli jiray afar shay cadaabu jahannam cadaabu lqabri iyo fitnat lmaxya alwamaad iyo dajaal cadaabu lqabriga marka inuu jiro kaasna waa u daliil nebiga ilaahay kama magangaleen hadduusan jirinba marka khawaarijta iyo muctasilada inkirtay waxay dhaheen qur-aanka kuma sugno cadaabulqabri saas darteed ma jiray dhaheen aakhiran baa laysku sawaabina ama laysku naara warkaas marka war waxaa weyaan iska hadeeyaan oo taroog an waxba ka jirin asbaabta marka keenta cadaabulqabri waa maxa marka asbaabta sababta in qabriga laysku cadaabaa maxay tahay ibnulqayim kitaabkiisa aruux laba u qeybiyey asbaab mujmalo ahoo duuduub ah iyo asbaab la kala dhigdhigayo mufasalo ancan haddaad rabta mujmal ahaan in lagugu sheego cadaabulqabri waxaa keeno in ilaahay laga jaahil noqdo cibaadada ilahay sub amarka ilaahay la khilaafo macaasida la koro cadaabulqabrigay keentaa xaqiiqada saas ancan macsiyoo dhan cadaabulqabrigay sabab u tahay amarka ilaahay oo la diido dhan cadaabulqabrigo sabab u yahay ilaahay subxaana watacaala oo laga jaahil noqdon dan laga gelin in la barto iyo in kaleba cadaabu qabri buu sababa taa marka waa midda guud waa nacam haddii la kala dhigdhigo waxyaabo qaarkood nebiga uu sheegay ayaa jiraan bukhaari iyo muslim waxay soo saareen min xadiidi ibni cabbaas mara nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu soo maray calaa qabrayni laba qabri faqaala waxa uu yidhi innahumaa la yucadabaani labadan qabri waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna laguma cadaabayo yacnii shay weyn oo hadda iska yacni samayntiisa iyo inay fuliyaan ay ku adag tahay ama inay ka tagaan oo ku adag yahay maaha waa waxay awoodi karaan ay qaban kareen weyaan amaa axaduhumaa midkood fa kaana yamshii binamiimati isku dirdirow ahay namiimada iyo dirodiraalanimadoo dadka ula socsoco jira dhexdooda annamiima waxaa layidhi alqaalatu bayna annaas calaa wajhi ifsaad dadka in warka loo kala qaado iyadoo dadka calaaqadooda lakala xumaynayo la xumaynayo nin inaad war ka qaaddo adoo wax ka maqlay runba ha ahaato yacnii run iyo been mas'aladan kuma xirna ogow hadal run ahood nin ka maqashay xataa inaad nin kale u geyso oo aad tiraado hebel saasuu ku lahaa adoo u jeedo labadan qof inaad isku xumayso waa namiimo haddaad been ka samaysana buhtaan iyo namiimo isugu jiraa waa ka daran dhinaca kale u fiirso adoo been sheegayo si aad dadka calaaqadooda u wanaajisid waa la baneeyey sharcigu fiiri muslimiinta xiriirkooda soo u hagaajinayo laba nino isku xun oo isdirirsan isdili rabtaad og tahay markaasaa intaa ninkan u tagtaa waxaa tiri war ninkaan ninkaan adu waaba kuu fiican yahayba waa kuu soo socdaa raalli ah uu ku leeyahay waa ood xataa been u sheegto kan yacni si uu kan u dego kan kalena aad u tagto been isna uu sheegto si ay labadooda u heshiiyaan xadiid muslim ku suganaa arrintaas caddaynaya xataa yacni beenta mararka la rugseeyey ka mid tahay dadka marka la heshiisiinayo nacam dadka hadda waxaad arkaysaa ninkaan war ka soo qaada kana u geyna markaas wuxuu ku le ani been maan sheega runaan sheega u kule nacam namiimada maxaa la yidhaha taasaaba la yidhaahdaa cadaabu qabri bay keentaa marka namiimada iyo isku dirdirkiisa nacam weliba dadka dumarka aaday ugu badan yihin ilahay inay uga cabsadaan aroon oo iska ilaaliyaan waxyaabahan alqaalatu bayna annaas warkaan dadka dhexdiisa ay isaga guurguurinayaan nacam wa ama alaakharu midka kale oo isna la cadaabayo fa kaana laa yastanzihu min albawli kaadida iskama yacni hagaaji jirin kaadida iskama dheeray jirin iyadana tan maxay keenaysaa qofku inuusan istijada ku dadaalin oo kaadidiyo ka daadanaysa oo dharkiisa iska soo gashto cadaabul qabri bay keenaysaa xadiid kalena wuxuu ahaa tanazahu min albowl war kaadida ka dhowrsada fa ina caamata cadaabi alqabri minhu cadaabulqabriga badankiis kaadida layska dhowrinay ka timaadaa leanna marka aadan kaadida si fiican isaga dhaqin waxaa imaanaya salaadda aada dukata baadilay noqonay kaanamaa taariku salaadaad lamid noqonaysaa nacam marka ilmaha yareerkaa in la baro intay yaryar yihiin aabta kanaa kamah marka nacam kan kale kaadida marka isagoo la dhowri jirin isagoo la feeri jirin marka waxay noqona iskama riwaaya waxay leedahay kaana laa yastabri'u iskama hubsa jirin inay kaadida ka dhammaatay iyo in kale riwaayadaana kaana laa yastanzihu maba iska fogey jirin nacam oo kaadidii faniinkeeda iyo inuu ka shuqul kuma laha inuu inay ku biddo iyo in kale riwaayo kalena waxay leedahay fa kaana laa yastatiru iskama asturi jirin kaadida nacam labadaas soo dhacdee u qabri bay keeneen bukhaari wuxuu wariyey min xadiidi samurata bni jundub xadiid dheer uu wariyey qurdubina tadkirada uu ku sheegay xadiidkaas dheer marka waxyaabo badan oo cadaabulqabriga keeno ayaa ku jiro xadiidkaas marka waxbaan ka akrinayna isagana can samurata bni jundubin qaal kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan salaad hadduu dukado aqbala calayna biwajhi wejigiisoo noo soo jeedi jira oo noogu soo jeesa jira faqaala wuxuu yidhi man ra'aa minkum alleylata ru'yaa ayuu dhihi jiray caawayaa riyo arkay qaala fain ra'aa axadun qof hadduu arkay ru'yaa riyo qasaa waa ka sheekay jiray fayaquulu maa shaa allah markaasuu wuxuu doono dhihi jiray nebigu fasalnaa yowman fasa'alanaa yowman maalin buuna su'aalay faqaala wuxuu yidhi hal ra'aa axadun minkum ru'ya mid idinka idinka midoo riyo xalay arkay ma jiraa qulnaa waxaan dhahnay laa maya qaala wuxuu yidhi laakinii ra'aytu leylata caawa ana arkay uu riyo nacam laakinii ra'aytu leylata caawa waxaan arkay rajuleyni laba nin atayaanii ii yimaadeen fa akhadaa biyadii gacantayday qabteen fa akhrajaanii ila alardi almuqadasati dhul markii dhulkii la dahiraya i geeyeen xaggiisa fa idaa rajulun nin baanba arkay jaalisun fadhiya wa rajulun ninna qaa'imun biyadihi qaa'imun uu taagan yahay biyadihi kaluubun min xadiidin gacantiisa wuxuu ku haystaa biro yacni af badan oo biraha hilibka la suroo kale ah yudkhiluhu wuxuu gelinaa fii shidqihi daankuu ka gelinaa nacam xataa yabluqa qafaahu waa ku soo jiida ilaa halkaas ka soo gaaro uma yafcalu bishidqihi alaakhar dhinaca kale ayuu haddana ku samaynayaa saasoo kale midla daalika wayanta'imu shidquhu marka kii uu sameeyey maana kan kale waa isku raysanaa marka haddana mar labaaduu soo bilaabaa nacam hada wayaltaimu shidquhu haada fayacuudu waa u laabana fayasnacu milahu wixii hore kale ku samayna qultu waxaan idhi maa haada kan waa maxay qaalaa waxay igu yidhaahdeen indaliqna keenna keen faindalaqnaa waa tagnay xataa ataynaa calaa rajulin baan u nimid nin muqajicin jiifo calaa qafaahu qoorqoor u jiifo luqunluqun wa rajulun ninna qaa'imun uu taagan yahay calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa bifihrin ow sakhratin dhagax weyn uu la taagan yahay marka fayashdaku fayushdiqu bihaa ra'sahu markaasuu madaxa uga bilaacina dhagicii weynaa ayuu madaxa uga dhufanaa ayb fa idaa darabahu hadduu ku dhufto dhagaxa tadahdaha dhagicii waa dildiloobmaya alxajaru dhagaxa fandalaqa waa tegayaa liyaakhudahu inuu soo qaato famaa yarjicu ma soo laabanayo ilaa haadaa kan ninkii usoo laaban maayo xataa yalta'ima ra'suhu ilaa madaxiisa uu fiicnaado markaas haddana mar labaad ku dhufanaa saasuu u wadaya marka wacaada ra'suhu kamaa huwa facaada ilayhi isna waa u celina mar labaad fadarabnacam fadarabahu qultu waxaan idhi maa haada kan waa maxay qaalaa waxay ihi indaliqna keen faindalaqnaa ilaa fiqbin god ayaan aadnay mila tannuuri oo tinaarka oo kale ah aclaahu meeshiisa korayso dayiqun ciriiri ay tahay wa asfaluhu meesha hoosaysana waasicun ay waasac tahay hoos waa u weyn yahay korkana waa ka yaryahay godkaas yatawaqadu waa shidmaya yatawaqadu taxtahu naarun hoostiisa dab ayaa ka shidmaya fa ida iqtaraba markuu soo dhowaado dabkaasi irtafacuu waa soo kor noqonayaan dadka ku jira xataa kaaduu an yakhrujuu ilaa ayba isdhahaan waa ka baxaysaanba fa idaa khamadad hadday danto naarti dabkeedana hoosoo aadaan rajacuu fiiha meeshooda hoosay u laabanayaan wa fiiha rijaalun wa nisaa'un baa ku dhex jira godka curaatun oo qaqaawan nacam hoosuu dabka ka soo galaa koray soo aadayaan markuu dabkii damo hoosay haddana soo aadayan saasuu ku soconaa marka faqultu waxaan idhi maa haadaa kan waa maxay qaala indaliqna keenay dhen fandalaqnaa xataa ataynaa calaa nahrin ilaa aan weli ka imaanay min damin dhiig ah webi dhiig ah fiihi rajulun nin uu ku dhex jiro qaaimun fiihi rajulun nin qaa'imun uu taagan yahay wa calaa shadi nahri webiga gowgiisana rajulun nin ayaa bayna yadayhi xijaaratu dhagax ayaa hortiisa u buuxda faaqbala rajulu ninka waa soo qaabulaya alladii fi nahri kii webiga dhiiggaa ku jiray waa soo baxayaa fa idaa araada hadduu doono an yakhruja inuu baxo rama arajulu bixajarin fii fiihi afkou dhagax uga dhufanaa ninka webiga geeskiisa taagan xayu kaana meeshii ou ahaayfaraddahu xayu kaana meeshii ou ahaabuu u celinaa fajacala kulamaa jaaa liyakhruja mar walba uu yimaado oo soo bax is yiraahdo ramaa fii fiihi afka uga dhufanayaa marka bixajarin dhagax fayarjicu kamaa kaana siduu ahaaba u laabanaa faqultu maa haadaa baan idhi kan waa maxay qaalaa indaliq nakeen bay dhaheen fandalaqnaa waa tagnay xata intahaynaa ilaa rawdatin ilaa aan beer cagaaran aan ka imaana khabraa'a cagaaran fiiha shajaratun cadiimatun geed weyn ay ku taal geedo waaweyn oo fii aslihaa dhexda geedda dhexbartankeedana shaykhun ayaa hoosteeda shaykhun ayaa ah wa sibyaanun iyo caruur yaryar wa idaa rajulun nin qariibun waa u dhow yahay min ashajarati geedda beyna yaday hortiisa naarun ayaa ah yuuqiduhaa oo shidaayo nin baa hortiisa oo naar iyo dab hurinaayo fasacidaa bi ashajarata geediba ila koreen waadkhalaanii waxay i geliyeen daaran guri lam ara qadu aanan arkin axsana minha mid ka wanaag badan fiiha shuyuukhun wa shabaabun dhallinyaro iyo odayaalba waa ku jiraan wa sibyaanun iyo caruur uma akhrajaanii waa i bixiyeen minha daartiiba iga bixiyeen fasacidaa bi ashajarata geediba ila koreen faadkhalaanii daaran hiya axsan daar ka wanaag badan bay i geeyeen wa afdala ka fiican fiiha shuyuukhun wa shabaabun dhallinyaro iyo marka shuyuuh ay ku jiraan odayaal qultu waxaan idhi dawaftumaanii caawa waa i wareejiseen alleylata caawa faahbiraanii camaa ra'aytu waxaan arka balay sheega daryadaa nabiga waa waxyi ogaada nacam qaalaa waxay dhaheen nacam alladii ra'ayta midkaad aragtay markaasuu riyadiiba u fasiray kii dhagaxa lagu dhufanayey waxuu ahaa nin qur-aanka akhriyey oo aan ku camal falin midka dhagax madaxa looga dhufanayo maalinkiina aan ku camal falin habeenkiina aan akhrinin oon ku tukanin kii marka halkaan laga dildilaacinayay daanka iyana beenloow buu ahaa nin been badan ahaa kii kale marka weliga dhiigga ku dabaalanaya aakilu ribaabu ahaa nin riba cuno oo ahaa ayb dadkii qaawanaayo tinaarkii godka ku jirayna zunnaaday ahaa dad zinaysto kuwii marka qofkii geedda taagnaa ilmaha yaryarna hortiisa ay joogay ibraahim buu ahaa dabka qofkii shidaayena khaajinu naaru ahaa maalik hay saasay marka adugu fasireen xadiidka waa dheeryahay marka daartii ou arkayna hore daartii cumaray ahayd nacam jannada uu ku leeyahay hahay xadiis kalo ahaa kaan xadiis kalo aha midkaas marka qisadan sidaan u dheer dadkan la cadaabayo ee nebiga ou arkay waxaa lagu cadaabayaa qabriga nacam xayaatlbarzakh waay nolosha nebiga marka aan ou arkaayo dadkan la cadaabayo de aakhira hadda weli lama gaarin cadaabka ou ku arkay nebiga marka muxuu noqona cadaabulqabri weeyaan wax kale maaha nacam culammada marka xadiidkan cadaabulqabriga ayay u keensadaan marka hahay dadkan qabriga ayaa lagu cadaabaya marka khulaasadu marka waa maa cadaabulqabriga maxaa keenaya macaasidan kala duwan beentan la sheegaayo fadhi kudirirka loo fadhiyo dhexdiisa iyo ribada la cunaayo iyo yani qur-aankan inta la barto ma'aakil iyo laga dhigana wax wax lagu cuno oon lagu camal falaynin oon la akrinaynin iyo kulluhu waxaas o dhan zinada iyo wax naarta lagu galaayo waxa cadaabulqabriga sababaya marka duduub ahaan aanu sheegnana waa kaas marka lakala dhigdhigana macaasida qaarkeed waa kaas nusuusta ay kusoo aroortay hadal cajiib badan buu marka ibnulqayim uu sheegay kitaabkiisa ruuxa uu ku sheegay safxada sideetan iyo afaraad oo wuxuu yidhi haada walahu fiiha xaqun fakayfa biman waxaan ujeedaa nacam safxada sideetan iyo afaraad uu ku sheegay kitaabu ruux walaati kadalika dadka badankooda hadday weli ahlu macsi u badnaadeen kaana asxaabu lqubuuri mucadabiin dadka qubuurta ku jiro badankood dad la cadaabaya noqdeen marka waalfaa'izu minhum midka guulaysanayana qaliilun aad buu u yaryahay fadawaahiru lqubuuri turaabun qabriga daahirkiisa ciid ayaa adiga kuu muuqato wa bawaatinuhaa qubuurta gudahoodana xasaraatun shallaay ayaa taalla nacam qabriga korkiisa waa ciid hoostiisana maxaa yaala cadaabka hadda aan soo sheegaynayaan iyo shallaay iyo xasaraad baa yaala wa cadaabun iyo cadaab dawaahiruhaa bituraabi dhulka qabriga korkiisa ciid iyo alxijaarati almanquushati iyo dadkan qubuuraha dhiso dhagax iyo wax qurux badan dhagax la naqshadeeyey ayaa lagu qurxiyey mabniyaatun ayaa lagu dhisay wa fii baatinihaa gudaheedana addawaahi musiibooyinaa ka jiro walbaliyaati iyo balaayooyin tabni bilxasaraati shallaay iyo yacni ciil la karkarayso kamaa tagli alquduuru bimaa fiiha dheriga sida uu la karkaro dheriga sida uu karkaro wayaxiqu lahaa waana u xaq inay shallaaydo naf qabri ku jirtoo la cadaabayo oon adduun loo celinaynin shallaay munaasabay u tahay waqad xiila baynaha wa bayna shahawaatiha wa amaaniha wixii ay islahayd waa heli doontaa iyo iyadii baa la kala dhex galay oo la kala teeday sidee baynan u shallaynaynin haye wa amaaniha tallaahi laqad wucidat famaa tarakat liwaacidin maqaalan ama laqad wacda ilaahay baan ku dhaartay qubuurtu way waanisay yiri dadka nin wacdiyaana war ugama aysan tegin qabriga nin wacdiyaa hadal ugama aysan tegin nin kasta wacdiya qabriga ka wacdi badan haye wanaadad waa dhawaaqday qubuurihii way dhawaaqeen yaa cumaara adunyaa war dadka adduunka camirayo laqad camartum daaran daar ayaad camiraysaan muushikatan muushikatun bikum zawaalan yani muushikatan bikum zawaalan goordhow ay degdegayso inay zuusho wakharibtum waxaad baabi'inaysaan daaran daar antum musricuuna ilayha aada u degdegaysaan camartum waxaad camirteen buyuutan guryo buyuutan guryo ayaad camirteen ligayrikum manaaficuhaa wa suknaahaa guryo ay dad kala degaayaan ayaad dhisaysaan ood camiraysaan ood idinku ka tegaysaan wakharibtum buyuutan laysa lakum masaakin siwaahaa guryana waa iska dayacaysaan aada qasab ay tahay inaad idinku tagtaan guryana waad dayacaysaan idinka aydnan lahayn guryo aan kuwaas ahayn nin walba qabrigiisaa guri u ah xaqiiqadu saas waa haadaa daaru listibaaqi wa mustawdacu alacmaal adduunyada wuxuu ku yidhi waa daartii lagu tartamaaye waxaan ujeedaa waa meeshii lagu tartamaayo wamustawdacu alacmaal acmaasha meeshii lagu kaydinayo wa badiru zarci zarciga meeshii lagu abuuranayo wa wahaadaa kan oo qabriga ahna maxalun lilcibar waa meel lagu waana qaato waa yidhi riyaadun min riyaadi iljannati aw xufarun min aw xufratun min xufari niiraan isagoo laga wacdiyey raximah allahu tacaala waxyaabaha qubuurta cadaabteeda lagu mutaysto waxaa ka mida waxyaabaha qubuurta cadaabkeeda keeno waxaa ka mida deliiliqadaa ka mida waxyaabaha in layska waaniyo u baahano waxaa ka mida deliiliqada waxaa la yidhaha alghaluwi hantida dadweynaha oo la deliiliqaysto la qaato la isticmaalo la boobo cadaabu qabrigay keentaa waxaa u deliila ninkii jihaadka ku jiray ee waranka uu ku dhacay xadiidkii muslim ee yidhi ee asxaabtu ay dheento dhintay hanii'an lahu shahaada war ninkan tahniyad iyo bawaadina u sugnaatay shahiidnimou ku dhintay markaasuu nebigu wuxuu yidhi kalaa maya ina ashamlata alatii akhadahaa go'i min almaqnami haniimada uu ka qaatay go'i ou haniimada ka qaatay latashtacilu calayhi naaran dab latashtacilu way ku ololeysaa caleyhi isaga korkiisa naaran iyadoo dab ayay ku ololeysaa fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa idinka waxaad ka hadlaysaan shahaadada iyo ninkan waxuu ku dhintaad leedihin go'i ou bililiqaystay ee haniimada uu ka qaatay ayaa ayuu marka ayuu la gubanaa qabrigiisa dhexdiisa marka xoolahan dadoow guryahan dadoow ee lagu jiro ama beerahan dadoow dadku iska haystaan ama hantidan dadweynuhu wada leeyihiinoo dad si gaar ahneed u isticmaalayaan isku soo duubduub xoolo aada lahayn haddaad si xaqdaraa ku qaado cadaabulqabriga halisa u tahay haddii aadan ka toobadkeenin ibnulqayimna nugto muhiimo meeshan ku bayaaniyey marka nugtada uu bayaaniyey muhiimkaa waa maxay wuxuu yidhi haniimada ninkan waxbau ku lahaa u fiirso haniimadii oo isaga wax ku lahaa oo qeyb ku lahaa iyadoon la qaybinin markii uu qaatay hadduu qabriga cadaabkiisa ku mutaystay wax aadan adiga waxba ku lahayn haddaad qaado ka waran marka nacam maxaad umalaynay marka u fiirso haniimada ninkan waxbau ku lahaa ilama dagaalamayo qayba uga soo aadi lahayd laakiin intaan la qaybininba wax ka qaaday ninkii marka qaado waxaas waxba ku lahayn ka waran marka oo qof dadow maalkiisa oo u jeeda xabad inta ku dhufta ka qaatay nacam ama ka dhacayba ama xabaddaa ku dhufta ama yaanu iyousan ku dhufanin marka waxyaabaha la caadaysta beledkaanay ka mid tahay cadaabulqabrigana sababta u ah ayb haniinkii ku dhex jira baabkaas inuu ka toobad keeno xoolaha oo haysta dadkii lahay oo u raadiyo waa samay karaa hadduu samayn yahay dadka ahlucilmiga ha su-aalo sow uga dhexbaxaayo maal xaaraan oo loo sheegayo nacam waa hadduu tooba iyo wanaag rababa nacam laakiin ninkii aan rabin oo isagu dhahaayo haddaan anu gurigan ka baxo xaggeen ku noolaana aniga asay u taallaa marka markuu gurigiisa rasmiga aha aado meesha isaga ku noolaalahayaa la rabaa marka gurigiisa rasmiga waa qabrigee meesha ku noolaalahayaa la rabaa nacam cadaabu qabriga marka macaasida qalbiga midda isha laga sameeyo midda jirka kulli ayuu ku imaanaya nacam ayb maxaa kaa badbaadinaya marka almunjiyaat cadaabu qabriga waxyaaba kaa badbaadiyay maxaa ka mid a iyadana mujmal iyo mufasal waay mujmalku waxaa waye wax kastoo dhaaca rabbi ah haddaad samayso cadaabu qabriga ka badbaadiye haddii la kala dhigdhigo waxyaabo sharciga oo ku soo arooraa jiro waxaa ka mida muslim xadiid oo wariyey min xadiidi salmaan nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi ribaatu yowmin walaylatin maalin iyo habeen qofka uu heegan ahaado khayr heeganku waxaa weeyaan dhufaysyada muslimiinta ayuu heegan ku yahay muslimiintii difaaca diinta islaamkau difaaca dhufays buu ku jiraa muslimka ugu jiraa khayrun min siyaami shahrin wa qiyaamihi bil soonkeed iyo bil in salaatuleyl loo taagnaado waa ka khayr badan yahay halkaas maalin iyo halkaas habeen baa ka khayr badan inaad dhufayska heegan aada ugu jirto wa in maata hadduu dhintana jaraa calayhi camaluhu camalkiisa u socdaa ninka dhufaysyada aado oo muslimiinta difaacayo camalkiisa waa u socdaa hadduu dhinto ayb alladii kaana yacmaluhu camalkiisa uu samay jiray wa ujriya calayhi zarcuhu wixii uu abuurtayna waa loo socodsiiyaa wa umina min alfataan qabriga kuwa wax ku fidneeyana waa laga aamin yaala qofkaas idan cadaabulqabri waxaa looga aamin noqona diinta ilahay oo la difaaca marka culammadii hore marka aaday u jeclaa jireen fuquurta hebel waxaad maqlaysaa min ahli taqri waay dhufaysyada dadka jiro waaya lagu leehay iskooda u tegi jireen askar oo lacag la siinaa ma aysan ahayn ajirkaana raadsan jireen nacam hay marka dhufaysyada muslimiinta meelaha looga jiro waxaad arkay cabdullaahi ibnu mubaarak oo kale sanad xadiidkoo dadka bara sanada kale waa tega dhufaysyadoo gala haddana sanad xadiidkoo dadka bara marka sanadaasna dadka dhufayska joogo xadiidka u sheegaa marka labadiiba jamcinaa soo uma jeedid marka taas waa mid waa midda labaad waxa ay tahay nasaa-i xadiid oo wariyey oo dhuruq badan ku yimid can rishdiin ibni sacad can rajulin min asaxaabati rishdiin inkasta oo daciif yahay laakiin xadiidka dhuruq kale ku yimid ana rajulan qaala yaa rasuul allah nin baa wuxuu yidhi maa baalu lmu'miniina yuftanuuna fii qubuurihim ila shahiid maxaa dadka mu'miniinta qubuurta loogu fidneeyaa ilaa ninka shahiidka maahani oo asaga qubuurta aan lagu fidnaynaynin qaala waxa uu yidhi nebiga kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'sihi fitna seefta loo qaatay ee madaxiisa qac looga siiyey ayaa fitno iyo imtixaan uga filan ninkaas nacam ila seef birqaysa marka seef lagu dagaalama hadda seef iyo xabad seefaa daran leanna maxaa yeele qof geesi imaana qof kaleba geli kara nacam marka seefta loola baxay oo iyadoo birbirqaysa madaxiisa lagu dhuftay taasaa fitno ugu filan ninkaas nacam qabriga ilaahay ku imtixaani maayo subxaana watacaala ayb midda saddexaad waxa ay tahay qiraa'atu suurati lmulki qofku inuu habeen walba suurat lmulki akhristo tabaarak nacam tabaaraka aladii biyadihi lmulk tirmidi wuxuu warinaa min xadiidi ibni cabaas nebiga inuu yidhi hiya almaanicatu hiya almunjiyatu tunjiihi min cadaabi alqabri suuratu tabaarak iyadaa mancinayso iyada ayaa badbaadinayso cadaabi qabriga qofka ka badbaadinayso nacam xadiid kalena wuxuu ahaa suurad soddon aayadood ah oo saaxiibkeed u shafeecaydaa jirto tabaaraka aladii biyadihi lmulk nacam xadiidkaasna marka waa xadiid xasan ah nacam ayib silsila saxiixana sheekh alalbaani ku saxiixiyey mid afaraad waxyaabaha cadaabu qabriga looga karo waxaa ka mid a mowti yowmi aljumca tan adiga shaqa aad sooyay kartid maaha ilaahay unbaa ku waafaji karo laakiin waxay ka mid tahay cadaabu qabriga looga karo looga karo habeenka jumcada soo gelaysa qofka inuu dhinto iyo ama maalin jumcaad inuu dhinto intaysan qoraxdii dhicin oo xadiid saxaabo badan ay warinaysaa wuxuu leeyahay maa min muslimin yamuutu yowma aljumcati muslim ma jiro jumco dhinto maalin jumca dhinto ow leylata aljumcati ama habeenka jumcada soo gelayso ilaa waqaahu allaahu fitnata alqabri ilaa ilaahay qabriga fidnadiisa waa ka badbaadiya laakiin adiga jimco ma isdili karta isma dili kartid nacam waqti aad dhimanaysa ilaahay ma og laakiin waxay ka mid tahay ninkii ay u dhacdo awalan ahlu khayr ahaa jiray gaalo jimco dhimataba waa jirtaaye yacni waxay tahay qofkii ahlu khayr ahaa jiray haddana jimco dhinto dhinto calaamad fiican waa mida idan xadiidkan marka bimajmuuci duruqihi xadiid xasana weyaan axkaamuljanaaska ku sugan yahay ayb marka inahaas waxyaabaha waxay ka mid tahay qubuurta cadaabuqabriga looga badbaadayo cadaabka ama su-aasha qabriga mumin iyo iyo munaafiq iyo gaalba ma la weydiinaa mase muminiinta iyo munaafiqiinta unbaa la weydiiyaa wixii diinta islaamka sheegta keliya maa la weydiiyaa oo gaalada su-aalba ayaga la weydiin maayo miya culamada markaa laba qowlay masaladaa ka qabaan ibnulqayim baaba u guntay wuxuuna rajaxay in kulli la weydiinayo gaal iyo muslim iyo munaafiqba lianna riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay wa ama alkaafiru waalmunaafiqu gaalka iyo munaafiqa marka riwaayaadkaasaa xujo ah xadiidka albaraa ibnu caazib ee dheerna wuxuu sheegaa ruwaadda badankood wa ama alkaafiru waalmunaafiqu bay leeyihin ibnu cabdilbarse wuxuu leey gaal maxaa wax laga weydiiyaaba gaala marka diintiisana la su-aali maayo nebigana la weydiin maayo ilaahayna la su-aali maayo laakiin waxaa raajixa qowlka hore cadaabulqabriga marka su-aaladan waxaa jirto cadaabulqabrigu daa'im miya oo ma daa'imaya mase waa go'i karaa qofkaa ka go'i karaa laba noocda marka mid daa'ima iyo mid go-aaya oo qofkii ka dhammaanayo midka daa'imka waxaa weeyaan midda kufaarta la cadaabayo gaalada qabrigooda waa lagu cadaabay iyo munaafiqiintaba iyo wixii de ilaahay ugu talagalo de macaasi waaweyn sameeyey kuwaas marka noocaas isaga waa daa'im ilaa wax yar oo intaysan saacadda qiyaamaha dhicin ka hor nafkada yacni buunka intaan la yeerinin ka hor wax yar oo ay cadaabka laga dhaafaayo ayaa jirto markay hurdaan isla markii buunkiyaa lagu yeerina marka horey kasoo kacaya waa midda ilaahay uu yihi qaaluu yaa weylanaa man bacaanaa min marqadina haada maa wacd araxmaan wasadaqa almursaluun war hooggeenna yaa hurdada laga kiciyey dhahay sida loo cadaabayo loo cadaabayo loo cadaabayo saacaddii nafkadii markay wax yar ka dhimantahay ayaa wax yar nafisa la siina markay hurdaan ay wax yar dhammaanba waa lagu yeerina haddana aakhiraa loo socdaa ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun yacni waa cadaab adduunyo dad ku jiro midkii qabriga uu la xiriirsaday kii qiyaamahana loogu xijiyo marka qof walbuu ilaahay inta ka cabsado daacadan ha isaga dadaal ilaahayna ha baryo in xusnulkhaatima ilaahay uu siiyo qabriga cadaabkiisana uu ka magangeliyo nacam arinta arrin sahlan ma aha nacam arrintaan marka qofkii ku baraarugo aada u fahmo maxaaba ay abuuray booba dhahaada nacam siday asxaabtuba dhihi jireen hay ayb nooc marka waa noocaas daa'im ka ah waay nooc kalena waxaa weeyaan nooc aan daa'im ahayn oo asaga go-ayo taas waa dadka muslimiinta qaarkoodu ahlu macaasi ah oo ilaahay intuu yacni macaasidooda ka gooyo oo iska dhaafaya ka bacdi cadaabka laga fududaynayo intaa labadaasba waa leeyahay meyidka marka qofka dhintay qabriga ku jiro muxuu ku naf muxuu ku dheefsan karaa marka ma jiraa meyidka markuu dhinto wax isaga uu ku intifaacsan karo ma jiraa waa jiraan wax dad kale ay samaynayaan kayrkiis wax uu samaynayo oo ku intifaacsanayo ma jiraan waa jiraan hay waxyaabaha uu ku intifaacsanayo laba nooc waay nooc waa waxuu isagu sabab u ahay waay waxaa ka mida wiil uu ku dadaalay ama gabar ha ahaato diinka uu baray oo isagu fiicnaaday ducada u soo duceynayo marka tarbiyada adiga aada tarbiyaysay ajaradkii ahadow marka ducadiisii iyo waxaasoo dhan waa ku anfacaya ayb oo waa miduu nebigu yidhi idaa maata alinsaan inqataca camaluhu ilaa min halaatin sadaqad jaariye ood adigu marka aad samaysatay ceelaad qoday ceelkaas inta laga cagaayo ajarkaaga waa laa raadiyey adaa taas sabab u ahaa intaad nooleynadba sabab u ahayd cilmigaa dadka bartay oo lagu intifaacsana inta cilmigaas lasii wado ajar aday keenaysaa nacam wahaakada midda labaad waxay tahay acmaal ay muslimiintu u samaynayaan asaga oo gaarayso oo ku dhaafsanayo acmaashaas marka waxay isugu jiraan kuwo laysku waafaqsan yahay iyo kuwo laysku khilaafsan yahay kuwa laysku waafaqsan waxaa ka mida ducada ninkii meydkaa waa loo duceeyey waxaa tihi ilahu aabbaye u naxariis ilahu aabbaye u dembi dhaf waa gaarey ducadaas maana laysku waafaqsan yahay ducadaas muslimiinta caam ahaan ay u duceynayeen qofka meydka ah istikfaarta ay ilaahay dembi dhaaf u weydiinayaan sadaqada ay u bixinayaan xajka ay ka xajinayaan calaa khilaafin fi lxaji xajka asaga xoogaa fuqahada waa isku khilaafsan yihin sadaqada nas baa ku soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam sacd ibnu cubaada markuu weydiiye hooyaday waa dhimatay buu yidhi hadday noolaale haydna si kale ay u dhimatay waxbay sadaqaysanayd ee waxma u sadaqeeyaan nacam buu yidhi nebiga ka sadaqay xaggeeda marka sadaqada wax gooniya hadda ay ku xiran tahayna maaha nacam wax walba ama lacag ha ahaato ama yacni cunto lasadi la baxsado ha noqoto alla waxay doonta ha noqoto sadaqada wixii un dad yani masaakiina lagu dhlagu yani sadaqaysanayo ood waalidka u niyeysato waa gaaraysaa nacam waa gaaraysaad marka aan leenahay hal ogaada marka waxay tahay laakiin adigu sharcigu wax uusan qaydin ha qaydin saasaan ujeedna macana sadaqadii waa gaari baa lagu yidhi haddaad maalin u caleemo saarato adaa jeebkaaga kala yihin camalkaagiina bidcow noqona waxaa jirana laga heli maayo nacam hay nebigu wuxuu ku yidhi waxu bixi u sadaqay maalinka u dhintay ku xadid yaa ku yidhi adeeg maalinta uu dhintay ku xadid laguma dhihin nacam hadda waxaa lagu leeya sadaqadiyaa la diidayaa lagu leeya xaggee sadaqa laga diiday waxaad adiga ku dartay aan diidna annaga nacam hay sifa gooniyood adigu waxaan u samaynayn marka ninkii waalidkiisa wax u bixinaayo waxaad awoodi kartaa sanadkii inaad konton jeer wax u bixiso aabbahaa maxaad hal mar keliya ugu aada ugu xayireen markii ilaahay wax ku siiyo dad aabbaha wax u bixiso waxaa laga yaabaa inaad sanadkiiba intaas soo jeer u bixi karto hal maalin marka aad ugu soo kooyaysa uga xadidaysaa ayb taa marka halayska jiro sadaqada marka laleeyahan taa loo qaadanin midaan marka xuska ay u yaqaanaan dadka oo sanadkiiba maalinka dhintay lagu aadinaayo taasi bidcaa ku jirto maalinta iska dhaafa waxa u bixi kartaan u bixiya wixii aan maalintaas aan ahayn maalin meerto oo soo wareegto un iska ilaaliya nacam ayb dadkaasi dacwad waa laga fidi yaqaana laakiin wixii xaqiiqaa dee waa wax sharciga ku sugan iyo qofku waxa uu isagu leeyahay hay ayb tacsiida iyo sadaqada waa kala duwany ogow nacam middan soomaalidu tacsiida u taqaan sharciguna ma aatimo u yaqaana nacam taasu sharciga waa reebayba oo dadka laga dhinto inay cunto gurigoodii lagu sameeyo oo dadku ay tacsi darteed u soo aruuraan cuntadaas meeshaas lagu cuno jariir wuxuu yidhi niyaaxan ku tiri jirnay xadiidkaasna waxaa qoraya abu daawuud iyo tirmidi baa qorayaan nacam lidaalika marka culammada shaaficiyada ah waxay qabaan cunto samayntaas koo dheh iyo xataa haddaan cunto la samaynina guriga lagu soo arooro ijtimaaca keliya labadaba inay bidco yihiin ay qabaan muqniga ha laga feeriye nacam muqniga muxtaajka sooma taqaanaan minhaajka sharxaayo ka fiiriya bidco waayuu leeyahay nacam hay waxaa qofka markuu dhinto xoolaha la qalaayo iyo cuntada meesha lagu samaynayo oo dadkii marka ay isugu soo aroor bidco waayuu leeyahay annaga marka ma naqaan de madhab ay ku dhaqmaan nimankaan nacam hay nimankaan dhahay marka saan looga hadlo tacsidi waa waxaa la yidhi sadaqadiyaa la diiday marka lagu leeyahay sadaqadii ayaa la diiday nacam had adi madhabkeed ku dhaqantaa marka nacam allagi rasuul waa daliil kama haysatid bal daliilka cagsiga waxa aad qabtow sheega madhabkii aad waa u nisbo sheegana aada leedahayna ma qabiyo waxaan xaggeed ka keentay marka marka haddana diinkiina yaa laydinku siray hay madhaban annaga shaaficiyaan nahay dadkaanu shaaficiyada diidan yihiin aan igu leeyahay shaaficiye xataa ma aha nimankaan waxaan culamada shaaficiyada ma ogola ayb waxaa kaloo marka iyada xajka waa laga xaji karaa isagana xadiid baa soo arooray waalidka haddausa xajinin awood la-aan maalan ou xajinin ama si kale ay soo jideen ama waxlamada ay xajka ku soo maray waxaa kuu banaan markau dhintay inaad ka xajisay markuu jiro yahay haddii jiro daran ay tahan waa ka xaji kartaa nacam marka xajka isagona adillow leeya soonka ma ka soomi kartaa ma anface cibaadada iyada wa anface iyadana hay man saama man maata calayhi siyaamun saama canhu weliyuhu buu nabiyey ninkii dhinto iyagoo soon lagu leeyahay weligiisaa ka sooma inkastoo culamada qaar ay leeyihin soonka nadarka ah waa kaas hadduu nadaro toban ber inuu soomo ee uu dhinto isagoo soomin waalidkaagaa ka soomayo laakiin ramadaan ayuu jiraday waa soomi waayey waa dhintay isagoo weli gudin see la yeelaa marka taa marka ibnu cabaas iyo caaisha waxay dhahaan waxay fadoowo jireen in maalin walba laga bixiyo miskiin in la quudiyo qaar culamada ka midana may waxay le waa laga soomay nacam qofku hadduu ahaay waxaan ka hadlayaa soonku jiro ay ku dhacday markaas fidye asxaabi fidye uusan ahayn sida uu yeelaya taa marka soonka iyadana warkaas baa ka taagay nacam qur-aankaas soo hara marka qur-aan akhriska ma anfaca marka meydka loo akhriyo imaam axmed ibnu xambal inuu anfacayo oo u gaarayo uu qabay axmed bin xambal imaamu shaaficina wuxuu qabay inuusan gaarayni hay ma gaarayo dhihi jiray wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa buu u daliisha jiray oo wuxuu marka ibnu kaiir tafsiirka waan laysa feeri markuu sheegayo shaafici qowlkiisa imaamu nawowina sharaxa saxiixu muslimka madhabka inuu wuxuu sheegay shaafici uu qabo inuusan gaaraynin qur-aanka meydka loo akhriyo nacam taad aayada ay qur-aanka akhrisid waa u hadiyey tawaabkooda aad tiraahid waalidkaa ma gaarayo leeyahay shaafici marka madhabta annaga aan qabno saas waa nacam ayb hadhow marka maxaa lagu leeyahay haddii la yiraa nimankan marka war masaladan waa khalad madhabka waa looga raajixsan yahay xadiidkan raaca nebi musaanu yidhi waxay ku leeyihin annagu marba madhab ma aadi karno nacam baabkan marka la joogo yaa uga dayatay qur-aan akhriskan meydkan qur-aanka loo akrinaa qulwallaha loo akrinaa yaa uga dayatayna wuxuu ku leeyahy axmed bin xambala saas qabay nacam de markaa rabta adiga madhabka ma bedelanaya ay marka kalena dadka ma ka celinaya adiga nacam wax la ogolaya laba xaaso kale nacam haddaad madhabka uga tagto fii mas'alatin maa liajli daliil dartiisda waa fiican tahay waana waxa imaamu shaafici uu ku faraayo laakiin haddaad hawe uga tagta lama ogola hal kale waa ku daraa midama raacina kitaabkan saawiga layidhaa soo ma taqaanaan saawiga kitaabkan layidhaa aaduu u duraa ibnu taymiye iyo culammada qur-aan akhriska mas'aladeeda marka la joogay waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa markuu fasiraa fiiriye qaala abulcabaas uu leeyahay ibnu taymiya warkiisuu soo naqlina nacam asagii buu xujaysana ibnu taymiya xujaysana nacam hay ajaa'ib soomaa warka ahad nacam marka kalena wuxuu ku leeyahay marka ibnu taymiya iyo waa inxiraafay culammadii dhan oo ka gooni noqday markaana waa kana la deliishana baabka uu ka raba hadduu waafaqa hahay kuwa hadda joogana waa aragna qubuuraha imeydka marka la duugaayo waxay ku leeyihin talqiinta oo culamadu isku hayso masale khilaafiya waaye waxay ku leeyihiin talqiinta ibnulqayim aa qabay ku leeyihin kitaabkiisa arruux nacam marka kalena waa u mubtadic ibnulqayim mujasim oo gaala agtooda nacam marna waa kana waxaas diin lama dhow ilaahay ka cabsada ayb taa marka qur-aanka culamada iyadana waa isku khilaafsan yihin marka kolley qofka daliilkii la raajix noqo mas'alo adin la isku khilaafa midda kale shaafici iyo axmed waa isku khilaafsan yihin markaan leenahay khilaafkooda muxuu ku salaysan yahay qur-aankan la akhriyey meydka waa ku intifaacsana iyo ma ku intifaacsanaya isku hayan ogow meyd annaga wuxuu ku intifaacsanaya iyo wuxuusan ku intifaacsanaynin xaggeen ka ogaa karnaan annaga ma ogaa karnaan meydkan inuu waxaan ku intifaacsana iyanuus ku intifaacsanaynin nebigu unbaa noo sheegi kara soo maha bis ila annaga inta qabri galno inuu meydkan wax ku dheefsaday in kale ma ogaa karno sadaqada iyo soonka iyo xajka nebigaa noo sheegay u fiirso laakiin midaan qur-aan akhriska nebigama noo sheegay nooma sheegin nebiga saa darteed annaga maadaama aanan ogaa karin waa ka gaabsanayna marka qur-aanku meydka ma gaarayaan leenahay sababtoo nebigu nooma sheegin inuu gaaraayana annaga ma ogin waa ka gaabsan marka faraha ka qaad adeeg nacam culamada kuwa waa gaara dhahayaan waxay uga qiyaas qaadanayaan axaadiidta hadda salaada iyo soonka iyo xajka iyo uga qiyaas qaadanayaan laakiin qiyaas saxiixa maaha laba cibaaday kala yihiin inaan laga qiyaas qaadayn waxaa kugu daliila aabbaha salaadda u duka kartaa waa ka xaji kartaa nacam xajki waa ka xaji kartaa laakiin salaad uma tuka kartid feen salaadda waa cibaado xajku waa cibaado sababta waa ma ogin annaga nebiga baas xajkana ka xajiya nebigaan la yiri laakiin salaada ka dukaninaana la yiri see la yeelaa marka intaa un lagu gaabsadaa marka waxyaabahaas waxyaabaha meydka gaari karo waxyaabaha laysku hayo waxyaabaha laysku waafaqsan yahay marka meelahaas unbaa hadda ugu muhiimsan qofka qabriga hadduu ka tago qiyaamo ayuu tegaa qiyaaman hadda iyadoo nabaaxisteeda meelo kale insha allahu tacala ay ku imaan doontaa masaladan liahamiyatiha culamada kutub badan ka aliftay ragga wax ka alifay waxaa kamida alqurtubi kitaabkan atadkiira fi axwaali lmowta wa umuur iyo umuur alaakhira ka alifay kitaab ruux ibn lqayim saasoo kale waxaan baraarujinaa ibnulqayim kitaab ruux dadaa waxay qaba isleeyihiin wuxuu maba lahaba ibnulqayim qaaraa dhahaya waa leeyahay kitaabka ibnulqayim midda labaad dadaa waxay leeyihin ibnulqayim kitaabkan wuxuu qoray intuu tasawufka iyo ku jiri jiray nacam intuusan sheekhiisa u imaanin oo uusan marka intii uu marka xaaladda tasawufka uu ku jiri jiro qoray kitaabkan iyadana khalad waayo maxaa inuusan qorin waxaa u daliila kitaabka dhexdiisa ibnu taymiya warkiisa keena marka ibnu taymiyana wuxuu u yimid markii uu marka ictiqaadkiisa iyo suluud wixii kale marka markii uu marka tasawufkaas iyo waxyaabahaas uu ka tegey ayuu qoray marka taa iyadoo lagu baraarugsanaado cabdulxaq alishbiili kitaabuu qoray isna kitaabulcaaqiba la yidhaahdo marka culamada ay tilmaamay siiyeen qubuurta iyo aakhira iyo masaa-isha ku saabsan intaanan uga gaabsan bilahi towfiiq wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wa aalihi